بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمdu للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو cبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعالى bab وجوب الkhyار للمتبايعين qbla اftirاaqهma khiyaarkii waajibnimadiisa caddayntiisii ay u baab yahay inuu khiyaar waajibayo lilmutabaayicayn labada wax kala gadanaysana uu u waajibayo qabla iftiraaqihimaa intaynan kala tegin in allaale intaynan kala tegin labadooda mid kastaa khiyaar inuu u waajibayo oo beeci uu ka laaba karo macnaheedu beecu ma laasimayo ilaa la kala tago marka la kala tago oo labadaas qof ay meesha ku kala tagaan beeci macnaha waa laasima waa lusuumayaa oo inta aan laakiin la kala tegin fasakh iyo ayaa bannaan oo beeci in la fasakho min طarafi اlbaa'ic ama min طarafi اlmushtari in laga fasakho sida keliya oo hadhow marka ay wax kusoo noqon karaan waxay noqon waxay noqon kartaa in ceeb shaygii uu yeesho oo khiyaarulcayb ou marka shaygii kusoo noqdo dartiis ceeb ayaa ka soo baxday khiyaar ayaa furan waana cala alfawr waa inuu markiiba uu soo celiyo ee uunan la daahdaahin haddii shardi ou jirana oo labadoodu ay shardisteen oo uu qofku yiraahdo war shaygan aniga waa iska soo feerfeerinaa hadduu i anfici waayo waa ku waa soo celinayaa ogaaw haddii shardi noocaa uu jiray shardigaas marka waa shaqeyn karaa ilaa iyo saddex maalmood oo xadiidkiisa waa u tegi doonaa ayb khiyaarku marka waa saddexdaas majliska inta la joogo mid la shardistay oo lagu heshiiyo saddex maalmood ku eg iyo khiyaarulcayb ceeb soo baxday qofku ceebtu iyada waqti ma laha mar allaale markii la arkaba waa la celina meeshaas marka ashyaa'da marka lama kala qaadayo ama ha noqdaan wax electroniga iyo waxaan electronic aan ahayn wuxuu raba ha noqdo shaygii la gatay haddii ceeb ay kusoo baxdo ceebtaas qofkeeda ayay dib ugu noqoneen ayb waxaa kaloo beecu ku isaga laasimi karaa yani haddii intaa haddaan la helin beecu macnaha ee meesha lagu kala tago ama saddexdii maalmood ay dhammaato qofna beecaasi kama bixi karo kama noqon karo wixii looga noqdo waxay iska noqonaysaa istiqaala warniyow intaas iigu ixsaan sameey beeci waa laasimay laakiin lacagtii aan u baahanahay may alaabtii anii u baahday asxaan iigu fal celinta iyo ugu dib ugu noqoshada waxay noqonaysaa wax uun iska ixsaan min baabil ixsaan iska ah mar haddii la waayo khiyaaraadkaas ayb wa bihi qaala akhbaranaa abulashcaf can khaalidin qaala xadahanaa saciidu wa huwa bnu abi caruubata can qataadata can saalixin abi lkhayl waa saalix bni abi maryam can cabdillaahi bni alxaarih can xakiimi bni xisaamin ana rasuula allahi sal l slama qaal albayicaani bilkhiyaar labada wax kala gadanayso khiyaar ayay ku dheehan yihiin maa lam yaftariqaa intaynan kala tegin fain bayanaa hadday caddeeyaan wasadaqaa ay run sheegaan buurika lahumaa waa loo barakeeyaa fii beycihimaa beecooda wain kadabaa hadday been sheegaan wakatamaa ay qariyaan muxiqa barakatu baycihimaa beecooda barakadiisa waa la tiraa waana soo marnay xadiidkan qaala baabu dikri اlikhtilaafi calaa naaficin fii lafdi xadiidi naafic khilaafka la isku khilaafay xadiidkiisa lafdiga ku saabsan oo kusoo arooray yacnii riwaayada naafic ee khiyaarulmajliska tilmaamayso matnigeeda sida uu isku khilkhilaafsan yahay matnigaa marka iskhilaafsan ma iska hor imaanayo waa wax uun isfasiraayo oo alfaadoodu si haba u kala duwanaatee wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaariث bnu miskiini qira'aة calayhi waana asmac wاllafdu lahu can ibn اlqasim qaala xadaanii maliku can naafic can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi sal l slama qaal almutabaayicaani kulu waaxidi minhumaa bilkhiyaari ayuu leeyahay uu ku dheehan yahay calaa saaxibihi saaxibkiis ayuu ku leeyahay korkiisa maa lam yaftariqaa haddaynan kala tegin ilaa bayca alkhiyaar baycu lkhiyaar ma ahane marka baycu lkhiyaar maxaa laga wadaa hadda dooro yani labadaa nin intay meesha isla joogaan khiyaar bay haystaan ilaa inay isdhahaan warniyow haddaan aniga waxaan kuu dhiibo adna aada lacagta ii dhiibto beeceeni waa laasimay ogaada ogaaw macnaheedu waxay tahay ilaa bayca alkhiyaar khiyaarulmajliskii waa ridaynaa waa iska ridaynaa hadday marka sidaa dhahaan khiyaarulmajliskii waa u dhammaatay waxaa kalou noqon karaa ilaa bayca alkhiyaar haddii khiyaar ou jiro oo khiyaaru shardi ou jiro saddex maalmood ayaa khiyaarkaas uu soconayaayo ee majliska keliya wax kuma laasimayaan wa bihi qaala akhbaranaa camr bnu caliyin qaala xadahanaa yaxyaa can cubayd illaahi qaala xadaanii naaficun can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama qaal albayicaani bilkhiyaar ma lam yaftariqaa ow yakuuna khiyaaran in allaale intaynan kala tegin ow yakuuna khiyaaran ama inuu ahaado khiyaar ayb lafdiga marka kii hore iyo kan waa kala yar bedelan yihiin ayb marka labo amad ayaa la sameeyey intaynan kala tegin waa waqti ama inuu khiyaar jiro oo ah iska soo fiirfiiri waa soo celi kartaa haddaad doonto waa lagu heshiiyey dhib ma laha dayib ama in khiyaarulmajliskiiba la rido oo isaga dhan inta layska dhaafo lagu bedelo war waxaan hadda dooro haddaad beeca doorato waa laasimay ogow ama aan isla joogno ama aan kala tagno wbihi qala akbaranaa mxamed bnu caliyin اlmarwasiyu qala xadaanaa mxriz bn اlwadaax can ismaaciil can naaficin waa raawiga saddexaad can ibni cumara qaala qaala rasuulu اllahi sal l slam almutabaayicaani biاlkhiyaari ma lam yaftariqaa ilaa an yakuna albaycu beycu inuu yahay ma ahane kaana can khiyaarin khiyaar xaggiis inuu beeca ka yahay ma ahane oo yacnii ilaa anya hadda istihnahan xaggoo u laabana waxa la istihnoonaayo waxay tahay almutabaayicaani bilkhiyaari maa lam yaftariqaa khiyaarkaas waqtigiisu uu ku ekaayo ilaa inta ay ka kala tegayaan khiyaarkii uu ku ekaa ayaa waxaa laga soo reebay hal xaalad oo xaaladaasi waa maxay inay ayagu isdoor geliyaan oo hadday isdoor geliyaan oo ay yidhaahdaan war wax khiyaarulmajlisa ma jiraaye haddaba dooro hadday isdoor geliyaan waa dhacayaa khiyaarulmajliski marka ilaa an yaftariqaa waxaa lagu laabanaa khiyaarulmajliska lafdigan marka aadu ugu cad yahay sidaas fain kaana albaycu beycu haddii uu yahay can khiyaarin khiyaar xaggiis faqad wajaba albaycu beyci waaba waajibay hadda marka ixtimaalkii dambe ma imaanayo oo khiyaaru shardiga meeshaan hadda khiyaaru shardi ma yaallo waxa yaallo waxay tahay in allaale inta ay labadan qof wax kala gadatay isla joogaan khiyaar ayaa nin walba lahaa wax iyaga sharciga uu siiyey waayo hadday ayagu iska dhaafaan oo nin walba uu yidhaha war aniga khiyaarulmajliskii ma sugaayo mana rabo shaygan hadda iska fiiri haddaad iga gadato oo waa gatay aad tiraa oo beeci uu saas ku dhaco noqod ma laha meeshaas marka maxaa meesha lagu kan kansalay oo lagu fasakay oo lagu baabi'iyey khiyaarulmajliski ayb marka waa isku xiran yahay yani jumlada hore iyo midaan istinaha yani mustatnaha ah fain kaana albaycu can khiyaarin faqad wajaba lbaycuna waaba tafsiir labadii ixtimaal ayay mid meesha ka saareysaa hal mid ayay ku fasireysaa ayb wa bihi qaala akbaranaa caliy bnu maymuun qaala xadahanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can ibni jurayjin qaala amlaa calaya naaficun can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa tabaayaca albayicaani labada wax kala gadanaysa hadday kala gataan fakulu waaxidin minhumaa bilkhiyaari ayuu leeyahay min beycihi beyciisa xaggiisa maa lam yaftariqaa intaynan kala tegin ow yakuuna baycuhumaa can khiyaarin ama beecoodu inuu khiyaar ka ahaado owdan marka waa tanwiic lababa lababa meeshaas waa ka imaan kartaa marka khiyaaray leeyihiin in allaale intaynan kala tegin amase yacni beecoodu inuu khiyaar ka ahaado khiyaarku muxuu noqon karaa haddaba qaado waa laazima beeca ama wuxuu noqon karaa iska soo fiiri intii saddex maalmood ayb haddii marka saddex maalmood iska soo fiiri la yiraahdo muddadu waa dheeraysmee marka kala taggii kuma xirnaanayso keliya fa in kaana can khiyaarin haddii khiyaar xaggiisa uu ka ahaado faqad wajaba albaycu khiyaarkan marka war jumladan dambe marka labadii macno hal macno ayay u baraxtiraysaa waana in markaas khiyaarulmajliski la kansalo marka riwaayadan iyo midii ismaaciil ayaa isleh wabihi qaala akbaranaa cmr bnu caliy qaala xadaanaa cabdulaclى qaala xadaanaa shucbaة can ayuba can naafici can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama qaal albayicaani bاlkhiyaari ma lam yaftariqaa ow yaquulu اkhtar ama intuu ka yidhaahdo ikhtar hadda dooro shaygan ayb yani riwaayaadka waxaad moodaa inay u badan yihiin khiyaarulmajlisaa jiro ilaa khiyaarulmajliska goormuunan jiraynin haddii lays yiraa hadda dooro oo markaas ikhtiyaar lays siiyo maxaa layska muxuu dooranayaa lusuumu lbeyc hadda inuu beyca laasimay dooro in lays doono wa bihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub qala xadaanaa bnu culayata qaala akbaranaa ayubu can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slam albayicaani bilkhiyaari xataa yaftariqaa ow yakuuna bayca khiyaarin inuu ahaado warubamaa qaala naaficun inuu dhahaa la arkaa naafic ow yaquulu axaduhumaa lilaakhari ikhtar ayb ama labada lafdibaa marka uu ku shakisan yahay ow yakuuna bayca khiyaarin labadii ixtimaalaa ka furan ow yaquulu axaduhumaa ikhtarna midii hal ixtimaal riwaayaadkan oo dhan midba waa laysku fasira wuxuu u keenaa yacni khiyaarkan laga reebay khiyaarulmajliska ama lagu ag sheegay noociisu muxuu yahay wbihi qala akhbaranaa qutaybaةu qala xadaثna اleyثu can naafici can ibni cumara can rasuuli اllahi sal ly slama albayicaani bاlkhiyaari xataa yaftariqaa ow yakuna bayca khiyaarin warubama qaala naaficun ow yaqulu axaduhma lilaakar اkhtar marka ayuub iyo leyth ayaa ayagu isku si u wariyey wbihi qala akhbaranaa qutaybatu qala xadaثna اleyث can naafici can ibni cumara can rasuuli اllahi sal ly slama qaal ida tabaayaca الrajulaani fakulu waaxidi minhma bاlkhiyaari xatى yaftariqaa waqaala maraة أkrى maa lam yatafaraqaa wakaanaa jamiican ereygaanaa nagu soo ziyaaday marka wakaanaa jamiican marka wakaanaa jamiican macnaheedu waa maxay maa lam yatafaraqaada ayuu ayu ayuu tafsiir u yahay waayo marka la leeyahay maa lam yatafaraqaa ama maa lam yaftariqaa tafaruqu labdaan maa loo jeedaa mase tafaruqun fi lkalaam ayaa loo jeedaa yani hadalka intay ay ku kala tegayaan bictuka waa kaa gatay ishtaraytu minka waa tafaruqun fi lkalaam taas maa laga wadaa mase iftiraaqa waxaa laga wadaa inay kala tagaan oo labadoodii jir ou kala tago wakaanaa jamiicanta waxay xoojinaya macnaha labaad marka saasaana yani loo keenaa in allaale marka intay isla joogaan labadan qof waxbay kala gateen ma kala tegin sheeko u fariistay ama waa israaceenoo maanta dhan waa isla socdaan labadan nin weli kalama tegin meelay wax ku kala gateen dukaankii waa isla so gacantay isa soo qabsadeen meel kaley isla tageen maanta dhan waa isla socdaan weli beecaas ma laasimin waayo maxaa yeeley waa isla joogaan wakaanaa jamiican taa meesha taal haddii laakiin midkood ou tago oo uu kan kale ka qarsoonaado ka maqnaado ee uu soo laabto beeca waa laazimay wakaanaa jamiican ma taal waa kala tageen sidaasna waxaa u fahmay abu barza alaslami iyo ibnu cumar wax ku khilaafayna ma jiraan saxaabada ow amase yukhayaru axaduhuma alaakharu inuu door geliyo midkoodkan kale see ku doorgelinaya wuxuu leeyahay hadda nagaba dhaaf khiyaarulmajlis hadda dooro beecan ayuu leeyahay fain khayara axaduhuma alaakhara hadduu door geliyo fatabaayacaa calaa dalika ay wax ku kala gataan faqad wajaba albaycu beyci waa laasimay fain tafaraqaa hadday kala tagaan bacda an tabaayacaa markay wax kala gateen kadib walam yatruk waaxidu minhuma albayca midkoodna beeci ounan ka tegin intay isla joogeen faqad wajaba albaycu beyci waa waajibay waa laasimay marka ninkanna lacagtii ayuu ayuu haystaa kanna badeecadii hadhow iga celi oo qasab ama jirto ayb xadiidka marka naafic alfaadiisu sidaas u kala duwan tahay macaanidaasna waa leedahay qaala dikru اlاkhtilaafi calى cabdillaahi bni diinaari fii lafdi hada اlxadiid haddana riwaayada cabdullahi bni diinaar uu galay naaficu ka baxay naafic can ibni cumar cabdullahi bni diinaar can ibni cumar buu galay wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin can ismaaciila can cabdillaahi bni diinaar can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama kullu bayicayni laba wax kala gadanaysoo kasto laa beyca beynahumaa dhexdooda beyc ma ahaanin xataa yatafaraqaa intay ka kala tegayaan ilaa beyca alkhiyaari ma ahane beec male maxaa laga wadaa beec laasimay ma jira ayb waayo caqadka beeca isaga beecu cuquudda wuxuu ka mid yahay laazim laazimada ah marka laa beyca beynahumaa wuxuu u jeedaa marka beec laasimay oo u dhexeeya ma jiro xataa yatafaraqaa ilaa ay ka kala tagaan ilaa bayca alkhiyaari ma ahane dadka qaar mararka qaar waxay isku qaldaan labadii qof waxbay kala gateen ninkan labadoodii midaa tegey kii wax gatayaa iska tegey alaabtiina meeshuu uga tagtay waa soo laabtay alaabtiisii uu rabaa inuu maalan qaato beecaas ma laasimay mase ma laasimin waa laazimay beecaas ee xadiidka dhahaayo ilaa xataa yaxuusahu ya labada xadiid ma akrininba mea a ana wbihi qala akbarana cmr bnu عaliyi qala xadaثna cabdالwahaab qala samictu yaxya bna saciidi yaqulu samictu naafica yuxadiثu can ibni cmra can rasuuli اlahi sal l slm ina اlmutabaayicayn bاlkhiyaari fi baycihma ma lam yaftariqa ila an yakuna اlbaycu khiyaaran qala naaficu fakana cabdالlahi wuxuu ahaa ida shtaraa shay-an shay hadduu gato yucjibhu cajab gelinaayo faaraqa saaxibahu waa ka tegaya qofkiisa tan marka maxay ku tusee waxay ku tusee tafaruqa la fiirinayo inuu yahay tafaruqu labdaan waayo ibnu cumar tegistiisu macno ma yeelateen isagaa xadiidka wariyey wuxuuna ka fahmay khiyaarulmajlisku inuu ku dhammaanayo iftiraaqu labdaan waa masala muhima marka ee xadiidka soo socda ka waran marka cabdullahi bn camr bn alcaas younan ka tegin khashyata an yastaqiilahu see la yeelaha xadiidkaas ibnu cumar ma soo gaarinaa laleeyahay inuunan soo gaarinaa laga yaabaa ayb lianna sababta uu ibnu cumar u tegaayo waa maxay beeca inuu laazimou rabaa ninkii kalena inuu ka inuu fasakho ayuu diidaa dabcan xadiidka cabdullahi bni camr bn alcaasna yaanu sidaas yeelin uu leeyahay ama nahyiga ayaa nahyu tansiih iska ah taxriim ma aha ayb wabihi qaala akbarana cali bnu xujrin qaala xadaanaa hushaymu can yaxya bni saciidin qaala xadaanaa naaficu can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slam almutabaayicaani laa bayca baynahumaa xataa yaftariqaa ilaa bayca alkhiyaar kadib marka xadiidkii cabdullahi bni dinaar waa akrinay marka xadiidkii hore kiisii koowaad masalada marka dadka qaar ka qaldanaan sheegaya waxay tahay ee xadiidka dhahaayo qofna meeshii oo wax ku gatay younan kusii gedin xataa yaxuusahu ilaa uu asaga bakhaarkiisa geysto oo ibnu cabaas markii la weydiiyeyna uu yidhi waxaan ka cabsanayaa aطacaamu biطacaami murjan yani wuxuu yidhi waa dirham dirham lagu gaday waطacaamu murjan riba iyo waxba uga baqay mas'aladaas marka iyo tan isma laha ogow ninkaani marku ninkan alaabta ka gatay meeshiina uunan ka qaadanin laakiin uu ka tegey alaabtan ninkaana iska leh si tam taam ay milkigiisa ugu wareegtay beecii waa laasimay laakiin ninkan baa waxaa la leeyahay war maadaama qabdi saxiixa ounan dhicin ama qabdi kulli ah aanu dhicin hasii gedin adiga alaabtan waa nahyi kala wa laakiin macnaheedu beeci ma laasimin waa weli waa laga laaban karaayo ninkii maadaama gurigiisii alaabtu ay taalla iyo bakhaarkiisi war hool lacagtaadii alaabteeda anaa iskalaho dhihi karaa ma ahan saas laba mas'alay kala tahay wa bihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillahi bni cabdilxakam can shucaybin can illeyth can ibni ilhaad wa yaziid bn cabdillahi bni ilhaad can cabdillahi bni dinaar can cabdillahi bni cumara anahu samica rasuula allahi sal l slama nebiguu maqlay yaquulu isagoo dhahayo kullu bayicayni falaa bayca baynahumaa beec dhexdooda ma aha nin oo laasimayo xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tagaan ilaa bayca alkhiyaari ma ahani ayb wabihi qaala akbaranaa cabdulxamiid bnu muxamedin qaala xadaanaa makhladun qaala xadaanaa sufyaan wa ibnu cuyayna can camrin can camr bni dinaar can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slam kulu baycayni laa bayca baynahumaa xataa yaftariqaa xataa yatafaraqaa ilaa bayca alkhiyaar meeshaas marka can camrin ayuu yidhi nusqooyinka qaar makhduudaadka qaar kitaabka waxay qoraayaan cabdullaahi yani can cabdillaahi bni diinaar ayay qoraayaan tadbiib ayaana la saaray nusqo nusqooyinka ka midana xaashiyadeeda waxaa lagu qoray diinaarka kadaa fii nusakhi اlkubraa can cabdillaahi bni diinaar sunan lkubraa cabdullahi bni diinaara ku taal owradahu fi tarjamati sufyaan aلthawriy can ibni cumar yani sufyaan aلthawri can cabdillahi bni diinaar can ibni cumar ayb bihada lafdi sidaasuuna u tiiriyey faqaala wuxuu yihi fi lbuyuuci can cabdilxamiid can makhlad canhu bihi tuxfaha oo tuxfatulashraafka sidaas ayaa ku sugan sunan lkubraana cabdillahi bni dinaar baa ku taal wakada fi saxiixayni min ariiqin aakhara can athawriy marka fayaglibu cala adanni ana camran khaطa'un laakina anusakha almuhbatata laakina anusakha almuhbitata catiiqatn wa daqiiqatn falacala riwaayata haakada wallahu aclamu bisawaab waxaa muuqata marka nusakha nasaa-iga camara u badan ee tuxfaha iyo kubraha iyo sunan kubraha iyo an cabdullah bnu dinaar marka riwaayada saxiixeynkana cabdullahi bnu dinaar yaa ku yaalo daniga marka wuxuu u badan yahay in cabdullaahi uu yahay laakiin nusqooyinka mujtabaha waxaa ku badan camar weliba nusqooyin catiiqa laakiin de nusqadu si kasta catiiqa iskaga ahaato mararka qaar xaafid ilmisi nusqooyinka uu fiirinayo waxaa laga yaabaa nusqooyin aad loo idqaaniyey inay yihiin oo culimo lagu dul aqriyey kuwo kale lagu dul aqriyey la muqaabaleeyey marka ictibaar bay yeelanayaan ayb ayb marka meeshaas tarjamadana markaad fiiriso dikru likhtilaafi calaa cabdillaahi bni dinaara naga noo dhigan tarjamada marka inuu cabdullaahi yahay baa waxyaabahaasa xoojinaya wbه qال أخبرnا الربيع بن سليمان بن dاود qال xdثnا إسحاq بن بكر qال xdثnا أbي عن يزيد بن عبد اللh عن عبد الله بن ديناr عن بن عمر أنه سمع رsuل الlه صلى اه عل سلم yqul kل بyعyن lا byع بynهma حتى yتفرقا إlا byع الkخhyار وbه qال أخبرnا cمر بن يزيد عن بهز بن أسد هو العمي qال xdثnا شعبة qال xdثnا cبدالله بن ديناr عن بن عمر qala qala rasuulu اllahi sal ll slm kulu baycayni falaa bayca baynahma xataa yatafaraqaa ila bayca alkhiyaar wabihi qala akhbarana qutaybat bnu saciidi qala xadaثna sufyaan can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara can الnabiy sal ll slam albaycaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqaa ow yakuna baycuhumaa can khiyaarin ogaa lafdigaa ka bedelan laak waa isku macno waa isku dhow yahay wbihi qala akhbarana cmr bnu caliyi qala xadaثna mcaad bnu hishaam qala xadaثanii abi hishaam bn abi cabdillahi dastuwaa-iy can qataadata can اlxasan can samurata ana nabiy اllahi sal slm qaala albayicaani bاlkhiyaari xatى yatafaraqaa wayaأkuda kulu waaxidi minhma min albeyci ou ka qaata maa hawiya waxuu jeclaysto wayatahaayaraani ثalaثa maraati waa dooranayaan markaasi waa isdoor gelinayaan saddex mar war ma gadatay ma qaadatay ma qaada ma gadatay saas oo kale ayb marka xadiidkan xadiidu samura waayo waana riwaayat alxasan can samura hadal baana ku jiri jiray iska macruuf ah ayb oo xadiidkii cabdullahi bni dinaar wuu ka baxayba qala wbihi qala akhbaranii mxamed bn ismaaciil bn ibrahim qala xadaثna yaziidu qala akhbarana hamaam can qataadata can اlxasan can samurata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa wayaأhud axaduhumaa ou qaata maa radiya min saaxibihi ou ka qaato ow hawiya ama wuxuu jeclaysto qaala baabu wujuubi اlkhiyaari lilmutabaayicayni qabla iftiraaqihimaa biabdaanihimaa tarjamadan marka macnay soo kordhinayo biabdaanihimaa yani iftiraaqa ama tafaruqa muctabarka waa tafaruqu اlabdaan ayuu alimaamu الnasaa-ina u doorana wa bihi qaala akbaranaa qutaybat bnu saciidin qaala akbarana leythu can ibni cajlaan can camri bni shucaybin can abihi can jadih ana الnabiya sal ll slama qaala almutabaayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqaa ilaa an yakuuna safqata khiyaarin ilaa inay noqonayso gorgoro oo khiyaar uu ku jiro hadda dooro ah maahani walaa yaxilu lahu uma xalaal aha an yufaariqa inuu faaruqo saaxibahu wuxuu u faaruqaana khashyata an yastaqiilahu cabsi ou ka cabsanaayo inuu fasakho beec marka tarjamada iyo xadiidka say isu tusaayaan waxay isu tusaayaan labadaa nin waxbay kala gateen inay kala tagaan oo jirkoodu kala tago beecu ku laasimaa ayuu tarjamo ka dhigtay xadiidkana sida looga fahmaa waxay tahay walaa yaxilu lahu an yufaariqa saaxibahu khashyata an yastaqiilahu yacnii younan ka tegin muxuu uga tegaana inuunan fasakhin beeca darteed waayo hadduu ka tago beeciyaa laasimayo ma fasakhi karo sidaas darteedu uga tegaa meesha oo uga kacayo u baxaa marka waxaa la leeyahay daacadnimaha ku dhaqmo oo yownan saas samaynin isaga dantiis iyo iskiis ha iskaga tago haddii marka bacda alinsiraaf ama bacda aliftiraaq oo jir ahaan markuu uga tago haddii weli beecii uu laasimayo yacni dadka yani ka tegistaas uu ka tegay haddaynan ta'hiir lahayn oo aynan beecu khiyaarulmajlisku uunan ku dhammaanaynin lama dhaheen walaa yaxilu lahu an yufaariqa waayo laba qowlaa ku jirto yacni maa lam yatafaraqaada xagga hadalka waa kaa gaday iyo waa kaa gatay ayaa laga wadaa tafaruq in la dhaho arrintu marka hadday saas tahay oo tafaruqun bilkalaam uu yahay ee warkaan macno ma yeesheen younan ka tegin hadduu ka tagay hadduunan ka tegin muxuu macnoo sameynaya haddii hadalka hadal waaba dhammaadeen waa kaa iibiyey waa kaa iibsaday hadday haddii beecu uu ku laasimayo warkaan dambeo younan ka tegin wax macnaha ma sameynayo soo ma arkaysa marka warkaani wuxuu macno samey karaa tafaruqu hadduu yahay bilabdaan ayb ibnu cumarna waa ka tegi jiraydana ibnu cumar nahyigaanu ku dhacay ma soo gaarin xadiidkaana la dhihi karaa saasayna culimada ay ku jawaabaan ayb qaala baabu اlkhadiicati fi lbayc baabkaanaan ku daraynaa waa isleeyihiin ee khiyaarka unbau ku jiraa isku dhakridda beecan la ysku dhakro yacnii qofka in beeca lagu lagu dhakro khadiicada marka midna waaba xaaraan qofka inaad sirto waa midna siritaan ma ahane macnaheedu waxa uu yahay qofkan suuqa lama socdo aada beeca uma yaqaano shay ay dhici karto toban dollar in la gado ayaad lixdan dollar uga gadatay innaga marka war ninkan waa la dagayaa laleeyahay maanta nacam war waa lagu dhacay beecaas hadda ogo waa laasimay waana beec saxa nacam ad wax qalada kuma jiro laakiin marka mas'aladaasuu marka baabeynayaa wuxuuna halkaas rabaa inuu ka galo khiyaaru shardiga waxaa la yidhaha wabihi qaala akbaranaa qutaybat bnu saciid can maliki can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara ana rajula nin ninkaana munqid ibnu xabbaan ayaa la dhihi jiray dakara lirasuuli llahi sal l slam nebigu u sheegay annahu yukhdacu fi lbeyc beyc in lagu dhakro in beeca lagu dago oo markaa yacnii lagu dhaco ayuu shee nebigu uga cawday u sheegay faqaala lahu rasuulu llahi sala l slam nebigu wuxuu ku yidhi idaa baaya idaa bicta haddaad wax iibiso faqul dheh haddaad wax iibinayso waxaad tiraahdaa faqul dheh laa khilaaba khayaano la-aan sidaas dheh xadiidkan fakaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa baaca hadduu wax iibinaayo yaquulu wuxuu dhihi jiray laa khilaaba ayuu dhihi jiray nin xoogaa madaxa dhaawac ka gaarayoo aan beecana aada u aqooninoo wuxuu ahaa layska si wax looga gato beeca lagu dago xadiidkan marka macnihiisu laba tafsiiraa ku jiri karto idaa bicta faqul laa khilaaba culimada qaar waxay leeyihiin xadiidkan ninkan uu khaas ku yahay markuu arkay nebiga ninkan in beeca uunan ka sabri karin yacni markuu arkay inaanu ka sabri karin beeca ayuu nebiga ku yidhi sidaan dheh sidaan shardiso khiyaano la-aan adayna kuu gaar tahay ninkaas ma dhaafsiisna binaan calaa hada marka waxay leeyihiin algabnu lfaaxish qabniga faaxishka waxaa la yidhaha shay toban dollar la iibinayo in boqol lagaaga soo gato ama shay boqol dollar ah in toban lagaaga iibsado qabniga faaxishka xanaabiladaa waxay qabaan sida ceeb oo kale inuu yahay oo khiyaar ka furan yahay oo qofka loo loo celin karo shaaficiyada iyo laakiin in badanoo culimada ka mida waxay leeyiin maya ninkan min xaqihi waa iska feeri karaa suuquu ogaan karaa isagaa meesha isdhigay wax ceeb wax lagu celiyo qabni faaxisha kuma sugno ee xadiidkanna arrintaa ma tusaayay leeyihiinoo macnaha xadiidka wuxuu yahay faqul laa khilaabadan yacnii ninkaa shardi la gal waayo oo waxaad tiraa warni ani waxaan aan kaa iibiyey hadday wax ka soo noqdaan ama aw icajab geli waayo beecan waa kuu soo celina ogow kaas marka maxaa la dhahaa khiyaaru shardi labadan nin shardi bay waxay ku galayaan waxaan hadday icajab gelin waayaan waa kugu soo celina ogow intii saddex maalmoodaa la ogol yahay marka bis xadiidkan riwaayaadkiisaana laga qaatay huma anta bilkhiyaari yani waxaan ujeedaa xadiidka tasriyada ee soo socda khiyaaraad leedahay intii saddex maalin ah marka imaamu shaafici wuxuu leeyay maadaama saddexda maalin ay mansuus tahay waqtiga khiyaaru shardiga saddexa laga dhigaa wa ilaa haddii aan waqti laga dhigin oo aan saddex maal aan waqti loo yeelin wax beec ah oo laazimaya maba jiri lahaynba labada qof hadday war waxaan hadday cajabin waayaan waa soo celinaa goormuu soo celinaa hadduu rabo intuu sanad soo haysto iga celi dhahaan waa in marka waqti loo yeelo saddex maalmoodna qofka waa ku ogaa karaa waxaan inay anfacayaan inaynan anfacaynin xadiidku marka wuxuu daliil u yahay khiyaaru shardi ayb marka qabniga faaxishkaana ceeb ma wax lagu celiya maaha xadiidkan riwaayaadkiisa qaar waaba kan tan soo socota waay yaanan ka hor dhicin wabihi qaala akbaranaa yuusuf bnu xamaadin qaala xadaanaa cabdulaclى can saciidi can qataadata can anas ana rajula nin kaana fii cuqdatihi ra'yigiisa waxaa ku sugnaa dacfun xoogaa dacfi nin waalan ma ahayn dabcan oo tasarufka laga salbiyey oo laga qaaday ma ahane xoogaa laakiin dacfi baa ku jiray kaana yubaayicu beecuu geli jiray wa ana ahlahu ehelkiisa ataw nabiya sal ll l slam nebigay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa nabiy allahi nebi allow uxjur ninkan beeca ka celi shar uxjur calayhi beeca ka shar oo tasarufka iyo beeca iyo ka celi meeshaa marka fadacaahu nabiy llahi sal l slam nebigaa u yeeray fanahaahu waa ka reebay niyuu beeca iska dhaafuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi yaa nabiy allahi nebi allow inii laa asbiru cani lbeyc beyc ma dhaafi karo qaala wuxuu yidhi idaa bicta haddaad wax iibinayso faqul laa khilaaba sidaas dheh laa khilaaba hadda marka nas oo yani waxaan ujeedaa iyada shardigu sidaan ereygan keliya in la isticmaalo qasab maaha daahiriyada waxay leeyihin hadduu laa khilaaba erey aan ahayn oo wax ku shardiyo wax ma guntan maayaan lafdiga la fiirin maayo macnaha la fiirinayo markaasay culamaaulxadiid qaar ka midana waxay keeneen ninkan carabkaabo carab gojibu ahaayo laa khilaabada nebiga yidhi maba karaynin wa kaana wuxuu dhihi jiray kaana yaquulu laa khiyaaba haddii marka lafdiga la fiirinayo maba ansaxdeenba ilaa sidii u dheh loo yidhi uma dhihin marka macnaha waayo wax la fiirinayo marka ee waxaa kaloo laga qaatay qofka weyn qofka weyn dacfi iyo xoogaaba ha ku jiraan haddii la doonee inaan safah iyo dacfulcaqli inaan loo sharaynin oon tasarufka laga mancinaynin waayo dadkan rasuul allow beeca ka manci waa kula teliyey iska dhaaf markuu diidayna waa ka xaaraan ma dhihin nebiga sal lla l slam bal waayahay wuxuu yidhi hadaad waxgadayso bal shardi samayso ilaa saddex maalmood shardi ka dhigo ayuu ku yidhi marka qofka weyn xajri inuunan ku dhacaynin lisafahin fiihi ow ama lidacfi caqlin iyo inaanu ugu dhacayninna waa laga qaatay hada akhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabi